hoosu dhac weyn ayaa ku yimid waxsoo saarkii gobolka shabeellaha dhexe kadib markii muddo sanad iyo bar ka badan uu waxsoo saarka beeraleyda uu xumaaday sida ay sheegeen beeraleyda gobolka waxsoo saarka hoosu dhacay ayaa loo aaneynayaa fatahaadaha keenay in biyo badan ay galaan dhulka beeraha ee gobolkaasi shiine xaashi dalabey waxa uu ka mid yahay beeraleyda gobolka shabeellada dhexe wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayuu haddaba uga waramay waxsoo saarkooda khasaaraha soo gaaray beeraha gobolka saddex fasal oo isku xigto oo sanad iyo bar ah biyaha dhulka ku jiro hadda waxaa laga dhulkii dhamaa waa laga niyadjaba waxaa hadda laga shakisan yahay biyahan hadda socdo hadday baxaan xitaa in la tabco iyo inaan la tabcinba dhulkii dhammay shoogaa laga qaado degmooyinka uu ka kooban yahay iyo tuulooyinka uu ka kooban yahay meelaha baadiyaha oo korkore meelo yaryar ayna gaarin waa jiraan laakiin inta dhulbeereedka ahay oo xooluha iyo dadka ay ku ladnaayeen ay ku dhaqnaayeen laba sano oo wax yar dhiman biyaa jiifo
marka waxyaabaha gobolka lagu beeri jiray ama wax soo saarka noocyada kala duwan khasaaraha uu ku dhacay maxaa nooga sheegi kartaa
khasaarahaas horta wax kasta oo dalag ah ooba soomaaliya laga beero wax kastoo dalagahooba abuurkooda soomaaliya meesha ay kasoo baxaanayaen galeyda digirta sisinta masagada looska waxa ayuu nuuc qudaarta ah bocorada bocorka kala nuuc nuuc ah yaanyada ama tamaandhada war wax kasta oo la isticmaalo waxaan aan hilibkaba ka ahayn xoolaha ooba dhul ka soo baxo abuurka soomaaliya yaallo waa ka wada baxayeen giddigoodna khasaaraha waa isaga mid geedihii cambahahay oo webiga dhinacyadiisa ku yira doolooyinka dhulka doolada loo yaqaano ku yiilay markay biyihii hal sano iyo bar geedaha salkooda ku gaareen salkihii ka qurmeen ayagii dhameeba waa qalaleen everoha boqolkiiba waxa ka nool afartan ama soddon
marka dadkii beeraha ku tiirsanaa kuwa dhaqaalaha haysta loo shaqeeyo iyo kuwii shaqaalaha ahaa ee beeraha ka shaqaysanaya ayada bal noloshooda ka waran sidee noqotay
hal meelaa la ysugu tegaybu ninkii hantiila ahay oo beer lahay oo isaga loo shaqaynayay saddex fasal markuu dhulka ku darmay oo hantidiisii baaba'day kii ka xoogsanayay oo ninkaas beertale ka xoogsanayay iyo kii beerta iska lahayba waa isku hal hababa isma dhaamaanba waa iska soo horjeedaan macluul aan caadi ahayna ka jirto ninkii xoogsadana meel ku xoogsada ma haayo kii beerta iska lahaayo hantiilahayo loo shaqey jiray hantidiisii damay noqotay beerihii biyaa iska fadhiyo isaga jiro waa adiga boqolkiiba sagaashan boqolkiiba sagaashana seera ah oo wax noolo maalmeeda aan heli karin boqolkiiba tobana weli dhaqdhaqaaq kusii dambeeya dadkii ganacsatada ahaayo xoogaay jeebkooda buurnay dadkaasay xoogaa naftu kusii dambaysaa inta kale wax ka warhaayana male cid ay wax dhibaatadooda loo u sheegtaana male ayagiina waa kuwan waaba iska horyimaadeenba qof qof dadku haddii masiibadu ay timaado inuu wax kala reebto wax kala haray ma jiraan qofkii wax haystaa loo faka jiray markay xaaladda xumaato qofkii wax haystaa loo dadkii haddii isku wada hol noqdeen marka oo kii loo shaqaynayey iyo kii wax u shaqaynayey ay hal mel yaa loo sheegaa marka qiimihii raashinka iyo waxyaabihii aad soo saari jirteen haddii aad tihiin beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe maxaa qiimahooda isbedel oo ku yimid
horta wax la waayaa jira sidoodaba oo sida biyuusay u go-een la waayeyba oo haddii lacag kasta aad ku raadid horta aadan arkaynba waxaa u badan qudaarta ayadu wax kastaba waa u nugushahay kaydna ma gasho taas horta waa u dhammaatay waxaa soo helay marka wixii daruuriga ahaayo ama galeydii sisintii masigadii digirtii waxyaabaha noocaasa xilligii markuu caadi ahay oo biyuhu intu yimaadaan ay baxaan la beera jiray oo ilaa ay kasoo go-aan biyaha laga badbaadi jiray galeydoo kale markaan kasoo qaado kiishka kontonka kiilahu saddex boqoloo kun oo shilin soomaaliya oo ahaa hadda waa hal milyan oo shilin soomaaliya ama waa afartan doolar meeshuu laba iyo toban doolar ka ahay markay xaaladdu caadiga ahayd hadda waa afartan doolar galeyda dalagii ka bixi jiray gobolka shabeellaha dhexe oo goboladaas aadi jiray shabeellaha dhexdeeda hadda digirtu waa todobaad lixdan ilaa toddobaatan doolar galeydina waa afartan doolar koombada toban kun saddex kun lagu gadi jiray shilin soomaaliya markii la yihahdo hadda waa toban kun tobanka kun waxay u dhigantaa marka loorkii milyan lacaga milyankiina waa afartan doolar
marka hadda waxyaabaha aada beertaan oo aada leedahay ilaa iyo xilligan dadaalaan sameynay oo weli waa wadnaa maxaa nooga sheegi kartaa qiimahana maxaa nooga tilmaami kartaa
niyo waxaa jira horta dad aada u dadaalo oo tiro yar ah oo dadka boqolkiiba hal ama laba ah oo lacag intay isku dardarsadaan baldoosare iyo baalayaal qalabkan culculus intay isticmaalo boqol hectaroo kalea laysku goynaa konton hectara laysku goynaa laba boqoloo hectara laysku goynaa biyaha laga xadidaa si adiga mitidnimaah oo aada u dhib badana looga shaqaynaa dalaga meeshaas ka soo go-o haddayba biyaha ka badbaadaan ama masiibooyinka kale sida ayaxoo kale iyo waxa lamida ay ka badbaadaan waa qaali xabadda qaraaheed oo shan kun lagu cuni jiray waa shan doolar shan doolar waxay ku tegaysaa suuqyada suuqa loo iibgeyna beerta haddaa ugu tegtidna laba doolar ama saddex doolar laga siinaya meeshii haddii dadkii masiibo hoos uga habsato korna cid ka warqabto xitaa caalamka ugu celo dhaaminaysa aysan jirin dadku masaajidaday ka qanuudaan waa ilaahay la tuugaa wax kaloo gurmada iyo wax la qiyaasa iyo ilaahay xaggiisa waxaa laga sugayaa naxariis kaasi waxa uu ahaa shiine xaashi dalabey oo ka mida beeraleyda gobolka shabeellada dhexe oo u waramayey xuseen xasan dhaqane